Guddoomiyaha Hay'adda Maaraynta Musiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee Sodmaan Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa soo xiray shir dib u eegis loogu sameynayay howlaha uu qabsoomay hay'adda Sodma sanadka sii dhamaanaya ee 2024 isla markaana lagu gorfaynayay qorshaha sanadka soo aadanaya 2025. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda Sodma, la-taliyayaal iyo guddoomiyaha Hay'adda Culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa waxaa lagu gorfaeyay is-qiimeyn iyo isla xisaabtan iyadoo lagu soo bandhigay doodo adag iyo fikrado wax ku ool ah. Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo kulanka hadal ka jeediyay ayaa madaxda hay'adda Sodma ku booriyay howlaha isla xisaabtanka ah ee ay hayaan.
Waa fikrad fiican oo geesinimo ka muuqato iyo isku kalsooni ka muuqato waan waxyaalaha dee lagu horumaro waa saas weeye marka isqiimeyntaasna ayadana waa bogaadinaya waan dhiiri gelinaya jasaakumullah khayran aad baa loogu baahan yahay marka adduunka laba cod baa yaalla laba qorshaa yaalla qorshaha ilaahay rabo oo ah war waa laydinka adkaaday nin baa idinka il helayoo soo noqda oo jannadii soo aada halkaana soo mara waa qorsh midna waxaa weeye noqon maysaan anaa raacaysaan waa ibliiska wey wax kale adduunka ma yaalaan wax kale iska waxyaala kale waxaa weeyaan waa intaas raacahayaan marka qofka muslimka ah meel kasta uu joogo bani aadamku uu adduunkan uu joogo labadaas waddaa la kala hayaa nin waddadii ilaahay jeexay oo ah inuu jannada ku noqdo haya iyo nin ibliiska dadku goostay ah oo asaga maadaama ay maarata lacnada ku dhacday inuu lacnadaas uu dad u helou rabaa uu wato oo la halaagsama marka qorshaha ah al-iimaan walcamal saalix waa qorshaha ku noqoshada jannada weeye hadduu ku seego qolada kale ayaa ku biiraysaa wax saddexaad meeshaan ma jiraan marka fikradda ayada ah ayaa waxaa la rabaa inaan aan meel kasta aan la galno oo dareenkaasi weynuu kugu jiraa haddaa meeshaan joogtid haddaa jirtid wasaarad kale haddaa tahay ciidan haddaa tahay waxyaalo kale waxaa weeye qorshihii janno u noqoshada waa inuu kugu taagan yahay wa ilaa qorshaha shaydaan raacidda ayaa baa ku biiraysaa horta dareenkaas waa muhim in kale waxaa weeye shaqada aad qabanaysid mar kasta in aad isdhaliishid baa la rabaa oo wax fiican inaad samayn kartid aada aaminsan tahay intaas samaysay ka badan baan samayn karaa
ugu dambeynna guddoomiyaha hay-adda sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa kulankan soo xiray isagoo ka hadlay muhiimadda kulankan isla xisaabtanka ah uu leeyahay sanadkii tegey maxaa horta noo qabsoomay maxaa noo qabsoomin maxaan isku canaananaynaa maxaan isku ammaanaynaa dabcan hadday canaantu badanto la raalli ahaado ammaanna way ku jirtaa laakiin haddana bini aadanku waxaa fiican wixii u qabsoomo u qabsoomeene wixii u qabsoomi waayey inuu yidhaaho maxay igu qabsoomi waayeen dabcan sanad cusub ilaahay khayrkiisa hana waafajiyo ayaa nagu soo foolle waxaana uun loo baahan yahay in sanadkii hore wax laga barto maadaama sanadkii hore wax laga baranayane waxaan u baahannahay inaan dhaliilahayne istilmaami karno dabcan waxqabad hay-addu waxqabad fiicanay samaysay waxaana ku ammaanan intiina iyo inta kaloo halkan ka maqan oo hay-adda ka tirsan iyo inta volunteerka ugu shaqaysay hay-adda oo inagoo og u shaqaysay iyo anagoo ogeynba u shaqaysay waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa ummadda soomaaliyeed guud ahaanteed oo runtii na garab istaagtay haddaan tuulo tagno haddaan gobol tagno haddaan degmo tagno intaba runtii aada iyo aada noo soo dhaweeyey laakiin dabcan waxaa nagala rabaa maadaama howl noola dhiibtay dadkuna ay naga sugayaan waxqabad ilaahayna uu hadda na siiyey inaan annagu naqanno dadkii hawshaasi mas-uuliyaddeeda lahaa dad badanoo naga fiican naga wanaagsan ayaa runtii bannaanka jiro laakiin dabcan ilaahay wuxuu annaga noo kasay inaan shaqadan qabanno dabcan itixaamna way nagu tahay haddii aan si wanaagsan u qabannane adduunyadaynana waa ku wanaagsanaanaysaa aakhiradeennana waa ku wanaagsanaanaysaa ma raba inaan kelmadda culummada dhaho laakiin waxaan rabaa inaan runtii eh, idinku ammaano intiinnii runtii shaqaysay eh, shaqada qurux badan qabatay horumarka samaysay hay-addu meeshay joogta maanta gaarsiisay
kulankan ayaa inta uu socday diiradda lagu saaray qorshayaasha soo aadan ee sanadka iyadoo sidoo kalena laga dooday waxyaabihii u qabsoomay hay-adda